بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله وفرائضها ثلاثه وفرائضها ضميرك حقه نقنيا الجمعه وفرائضها صلاه جمعها فرائض كيدو ثلاثه وستح khudbataani yaquumu fiihimaa laba khudbo oo yaquumu fiihimaa ou istaagaya dhexdooda wa yajlisu baynahumaa inta udhexaysana uu fadhiisanayo wa an tusalla iyo in la tukado ragcatayni laba ragco fii jamaacatin jamaaca lagu tukado faraa'idu alkhudba ama faraa'id aljumuca waa saddexdaas laba khudbo oo yaquumu fiihimaa uu istaagayo istaaga labada khudba dhexdeeda uu istaaga labada khudbad uu istaagaya khatiibka waa waajib mana u bannaano inuu fadhiisto maca alqudrati cala alqiyaam ayadoo lala qabo inuu awoodi karo inuu istaago cuhmaan ibnu cafaan radia allahu can ayaa waxaa laga soo naqliyey inuu khudbeeyey asoo fadhiya laakiin waa lamaa kabira markuu weynaaday uu da- noqday istaaggaa dhibaayay markaasoo kale waxaa keenaya haddii cilaa keentay inuu fadhiisto waa macduur laakiin qof awoodi kara inuu taagnaado ma aha inuu fadhi ku khudbeeyo nebigu sala allahu calayhi wasalam khudbadiisa waxay ahayd asigoo taagan uu khudbayn jiray mana fadhiisan jirin calayhi salaatu wasalaam waxaana tusinaya qowl ullaahi caza wajal waidaa ra'ow tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa tarakuuka qaa'iman qaa'iman waxay kaa tageen baa leey adigoo taagan nebi maxamedo muxuu u taagnaa khudbadii u taagnaa calayhi salaatu wasalaam marka khudbada jimcaha khatiibku waa inuu ku akhriyo qiyaam asigoo taagan wa yajlisu baynahumaa labada khudba inta udhaxaysana waa fadhiisanaya ibnu cumar radi allahu canh wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yakhtubu qaa'iman nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu khudbayn jiray asigoo taagan wayaqcudu waana fadhiisan jiray calayhi salaatu wasalaam xadiid ibni cumar bukhaari muslim labada waa wariyeen wayaqcudu baynahumaa labadooda inta udhexaysana waa fadhiisan jiray bayna alkhudbatayn riwaayada qaar waxaa ku jirta yafsilu baynahumaa biljuluus wuxuu ku kala saarayay labada khudbo fadhi labada khudbo inta udhexaysa u fadhiisan jiray fadhigaasi waa mid khafiifa ma aha fadhi dheer ma aha markuu khudbada koowaad akhriyo wax yaruu salka dhilka dhigaya nabig alay sla slam fadhiisanaya kadibna waa soo istaagaya khudbada labaad oo dhammaystiraya wa an tusallaa ragcatayni iyo in la tukado laba ragco fii jamaacatin lagu tukado oo keli keli looma tukado jimcaha waa in lagu tukado fii jamaacatin jamaaca in lagu tukado maxaa yeeley casrigii nabiga sala allahu calay wasalam iyo saxaabada ma jirin khudbo gooni gooni loo tukanayo qofka haddii jumcaha dhaafo muxuu tukanayaa duhuruu tukanayaa laakiin ma jirto salaad jumcaha oo qofka uu leeyahay labada ragca keligayaan tukanaya sax maaha salaatljumuca labada ragcee la tukanayo waxaa lagu tukadaa fii jamaacatin maaha fardi fardi in loo tukanayo saddexdaas arrimood waa faraa'id lkhudba waa faraa'id ljumuca jumcaha waajibaadkeedii wey alfaraa'id waa jamcu fariida fariida waa waajibka wa hay-aatuhaa hay-adaha jumcada arbacu khisaalin waa afar khasladood wey hay-adaha iyo qaabka macnaha laga rabo qofku markii inuu la yimaado markuu khudbada xaadirayo ama jumcaha xaadirayo afar khasladood wey alguslu qubays wa tandiifu اljasad iyo jirhka oo la nadiifiyo alguslu waa qubayska maalinka jimcaha sheikhu raximahullah kumuusan darin faraa'id اljumuca waajibaadka jumcaha kuma darin maxaa yeele wuxuu qabaa guslu yowm اljumuca inay sunno tahay oo aysan waajib ahayn masaladuna waa mas'ala khilaafiya bayna alculamaa guslu yowm اljumuca ma waajiba mase maahan in jumcaha loo qubaysto lixuduuri اljumuca culamada qaar waxay qabaan inay sunno tahay sunna mustaxaba oo aysan waajib ahayn bacdu ahlilcilmina waxay qabaan inay waajib tahay hadda ka horna masaladan waa soo marnay waxaana raajixa in ghuslu yowmi اljumuca ay tahay waajib ghuslu yowmi اljumucati waajibun calaa kulli muxtalim saasuu yihi nebigu sala اllahu alayh wasalam qubayska maalinka jimcaha waa waajib calaa kulli muxtalimin qof walba oo qaangaara ayuu waajib ku yahay xadiid abi saciid oo ku jira fi saxiixi muslim xadiidkaasi wuxuu tusinayaa bal wuxuu nas ku yahay uu ku cad yahay qubayska maalinka jimcaha inuu waajib yahay nebigu calayh isalaatu wasalaamna waa amray idaa jaa axadukum اljumca falyaqtasil axadkiin hadduu jumcaha imaanayo falyaqtasil ha soo qubaysto waa amar rasuulka alayh slat slam waa amray culimmada qaar way kala qaadeenoo waxay yidhahdeen qofka haddii uu soo shiirayo waa waajib inuu soo qubaysto haddii uusan shiirkaa lahaynna waxay yidhahdeen waa sunna inuu soo qubaysto ayagoo markaa fiirinaya xadiidkii caaisha radia allahu canha cilladii ku jirtay maxaa yeele caaisha radia allahu canha waxay sheegtay saxaabadu inay shaqaysan jireen maalinka jumcaha ah kadibna ayagoo shaqadii kusoo dhididay ay imaan jireen jimcaha qofkuna markuu shaqeeyo uu dhidido hadduusan qubaysan dabcan raa'ixa ka soo baxaysa jirkiisa nabiga calayh isalaatu wasalaam markaasuu wuxuu faray inay soo qubaystaan idan waxay fiiriyeen sababta nebigu amray calayh isalaatu wasalaam taasay cillo ka dhigeen laakiin xadiid abi saciid iطlaaqaa ku jira quslu yowmi اljumucati waajibun calaa kulli muxtalim oo aan loo kala qaadin inuu qofku raa'ixa leeyahay iyo inuusan lahayn wa tandiifu اljasadi iyo jirka oo la nadiifiyo jirka oo la nadiifiyo hadda waxaa lagu nadiifinaya waa qubayskii wa lubsu hiyaabi اlbiid iyo dhar cad in la labisto dhar cad in la labisto mar walbay sunno tahay oo nebigaa jecel calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi albisuu min hiyaabikum اlbiid waxaad labisataan xagga dharkiinna dharka cad labista wa kafinuu fiiha mowtaakum mowtadiinnana ku kafaneeya axadiida waa soo marnay fii riyaad saalixiin shamaailna waa kusoo marnay riyaadka laftirkiisa waan u maleynaa kitaab libaas waa kusoo marnay taana waxay tusinaysaa dharka cad in la labistaahi inay sunno tahay maadaama nebiga calay isalatu wasalaam dharka cad u jeclaa midabo kalena waa labistay caddaankuna in la labistaahi waa sunna maalinka jimcahana maadaama ay tahay maalin ciidulisbuuc ah waxaa mashruuca inuu qofka dharkiisa kuwa ugu wanaagsan qaato dharkana hadda waxaa ugu wanaagsan waa cadaanka sidaasoo kale inuu jirkiisa nadiifiyo waaba la faray wa akhdu dufuri iyo in cidiyaha la qabto muxuu ka wadaa qabashada cidiyaha in layska jaro wadiibu iyo diibka in waxyaaba udgoon la marsado oo diib la isticmaalo ayaduna waa sunna nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa samayn jireen oo maalinka jimcaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa booriyey in qofka uu diib isticmaalo inuu cidiyaha iska jaro intaba rasuulka calayh salatu waslam waa booriyey wayustaxabu waxaana sunno ah alinsaatu in la aamuso fii waqti lkhudbati waqtiga khudbada waqtiga imaamku khudbaynayo in la aamuso ama khadiibka uu khudbaynayo waa mustaxab wey laakiin sida saxiixa waa waajib alinsaat fii yowmi اljumuca cinda khudbati اlkhadiib waa waajib fii waqti اlkhudba wuxuu ula jeedaa waa waqtiga khadiibku taagan yahay waqtiga ay waajib tahay in la aamuso waa waqtiga khadiibka uu khudbada bilaabmayo uu bilaabayo intuu taagan yahay waay uu khadiibku hadlaayo waa fii xaali اlkhudba waxaana tusinaya inay waajib tahay sukuudkaasi aamusnaantaasi qowlu nabiyi calayh isalaatu wasalaam man masa alxasaa faqad laqaa wa qowluhu ida qaala axadukum lisaaxibihi ansid walimaamu yakhtub faqad laqaa haddii axadkiin uu yidhaahdo imaamkoo khudbaynaya hadduu qof ku yidhaahdo aamus qofkaasi laqwi buu la yimid yiri nabiga calayh isalaatu wasalaam qofkaasi wuxuu ku weynayaa meesha ajru lkhudba khudbada ajarkeedu ku weynayaa waana xaaraam inuu qofka hadlo fii yowmi اljumuca fii xaali اlkhudba ayadoo imaamku khudbaynaya inuu hadlo laakiin mancigaasi wuxuu ku qaydan yahay fii xaali اlkhudba haddii imaamku uusan khudbada u taagnayn waa u bannaan tahay qofka inuu hadlo hadduusan khadiibku u taagnayn khudbada matalan khadiibku waa yimi xaadiriintii buu salaamay kadibna waa fadhiistay imaam muadinkiibaa addimaya ma la hadli karaa waktigaas waa la hadli karaa hadalku waa bannaan yahay maxaa yeele khadiibku ma hadlayo ma taagna khadiibka markuu khudbada koowaad khudbeeyo ee uu fadhiisto fii xaali juluusihi ma la hadli karaa xaaladaas uu fadhiyo waa kuu bannaantaha inaad hadasho laakiin markuu khudbada labaad usoo kaco ou hadalka bilaabo hadal waa kaa mamnuuc ujeeddadu waxa waaye marka in khudbada la dhegaystaa la rabaa dadka xaadiriinta waxaa laga rabaa inay khudbada udhegaystaan saa darteeda hadalka looga manciyey xadiidkan waxaa ku qaydan walimaamu yaxtubu walimaamu yaxtubu waa jumla xaaliya hadduu axadkiis saaxiibkii uu ku yidhahdo ansit walimaamu yakhubu xaal imaamka uu khudbaynaayo maxaa ka baxaya xaaladuusan khudbaynaynaa ka baxaysa hadalka waxaa la diiday marka waa xaaladda uu imaamku khudbaynayo oo khudbada u taagan yahay khadiibka markaas waa mamnuuc in la hadlo mana ahan keliya sida sheikhu halkan ku sheegay in la yidhaha waa mustaxab waxaa jira axaadiid tusinaysa qof xaadiriinta ka midoo hadlaaya nebigu calayhi salatu salaamna iqraaray uu qiray waxaa ka mid ah ninkii acraabiga ahaa ee nebiga calayh isalaatu wasalaam u yimid maalinkii jumcaha asoo khudbaynaya xadiid anas oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen ninkii lahaa yaa rasuul allah halakat اlamwaal wanqaacat الsubul markaa nebigu khudba u taagnaa sala allahu calayh wasalam muusan dhihin aamus fariiso muusan dhihin laakiin waa duceeyey calayh salaatu wasalaam wuxuu la yimi ducaa listisqaa allahuma akhina allahuma akhina waxaa kaloo la mida xadiid jaabir nabiga calayh isalaatu wasalaam asagoo khudbaynaya ayaa nin soo galay markaasuu fadhiistay wuxuu yihi nabiga alay salatu salaam yaa fulaan asallayta ragcatayn laba ragca ma tukatay markaasuu yihi laa yaa rasuula allah qaala qum farkac ragcatayn wuxuu yihi istaag laba ragca tuko ninkan waa hadlay sooma nabigaa su-aal weydiiyey asigana waa ka jawaabay waxay yidhahdeen culummadu waxaa bannaan qofka inuu la hadlo khadiibka waa bannaan tahay maxaa yeele khadiibka waa kii khudbadiisa la dhagaysanayay hadday jirto xaajo keenaysa in khadiibka lala hadlo waa u bannaan tahay laakiin waxa la diidaya hadalka la diidaya waa hadalka bayn alxaadiriin dhex maraya khadiibka oo khudbaynaya laakiin haddii qofku khadiibka la hadlayo ama khadiibka uu su-aal qof weydiiyo uu la hadlo qofkaasi waa u bannaan tahay inuu jawaabo ama khadiibka uu wax qaldo maalan aayado qur-aan uu qalday waa laga saxayaa oo waa bannaan tahay inaad aayadda qur-aankaagu qalday aad ka ku tambiihisid maxaa yeele asagaad la hadlaysaa markaa khitaabka asagoo ku wajahan yahay axaadiidtaasi ma tusayso insaadku inuu yahay mustaxab laga qaadan maayo sida culamada qaar ay yihahdeen axaadiidtaasaa laga fahmaya aamusid inay mustaxab tahay waxaa la leeyahy labada jihaa kala duwan hadalka la diidaayo iyo hadalka dadkaani ay ku hadlayeen waa kala nooc hadalkaani waa hadal loo jiheeyey oo lagula khitaabaya khadiibka midka la ogol yahay midka la diidayana waa hadalka ku saabsan xaadiriinta dhexdooda maxaa yeele hadday ayaga wada hadlaan khudbada khadiibkaa dhaafaysa waxaana halkaa ka muuqanaysa khudbada in la dhegaysto sharcigu aada u adkeeyey khudbada in la dhegaysto sharciga aada u adkeeyey allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu إida nuudiya liلصalaaةi min ywmi اljumuca fascw ilaa dikri اllah fascw ilaa dikri اllah waxaa la yidhi u socda dikriga ilaahay xaggiisa aada dikriga alla waa maxay waa khudbada iyo salaada jimcaha wadaru lbayca beecana ka taga bal ganacsi hala joojiyo lidaalika haddii la adimo khadiibka hadduu mimbarka soo koro oo adinka labaad la adimo ama adinka khadiibka markuu mimbarka saaran yahay len dadka qaar dabcan waxaa la yaqaana laba aadin in la addimo maalinka jimcaha aadaanka koowaad waxaa la yihahdaa aadaanu cuhmaan cuhmaan ibnu cafaana keene radia allahu canhu ma jirin zamanka nebiga alay slat slam adinka koowaad ee jimcaha zamankii abubakar iyo zamankii cumarna ma jirin hal adinaa jiray waa markuu khadiibka mimbarka soo koro adinka la adimaayo cumaanna radia allahu canhu sababaa ku kaliftay oo waxay ahayd dadki inay maqli waayeen khudbadii khadiibka berigaasna hadda ma jirin mukabiraatu sawt magaaladii a ballaaratay wan mana jirin makarafoonno ay isticmaalaan oo laga maqlayo adinka markaasu wuxuu sameeyey adin laga adimaayo suuqa waa adinka koowaad si dadku u dareemaan in waqtigii khudbada dhowdahay iyo adin loogu talagalay markii masaajidka la yimaado hadda laakiin adinkaas koowaad baahidiisa maxaa kaafiyey maxaa kaafiyey makarafoonada oo qofka meel walba uu ka maqlayo adinka marka khadiibka uu mimbarka soo koro oo adinka jumcaha la adimayo wixii ka dambeeya waqtigaas beecuma ansaxayo ganacsiga aada ganacsatahay ka ansixi maayo maxaa yeele alla wuxuu yidhi wadaru lbayca beyca ha laga tago waa amar ilaahay subxana wa tacala addoommada amray hal aada dikriga ilah dhammaan ha loo dhaqaaqa halkaas oo dadka khudbadii ku waajibtay jimcaha markii masaajidka la tegay maxaa la ysamray in la aamuso oo khadiibka warkiisa la dhagaysto taa waxay daliil u tahay ahmiyada ay leedahay khudbada laakiin waxaa kaloo aada muhiim u ah inay xaadiriinta khudbada fahmayaan ayadana waa muhiim ilaa wixii loo aamusiyey inay fahmaan waayo wixii loo aamusiyey waa inay fahmaan qoomkaasu hadday yihiin qoom aan luqada carabiga waxba ka fahmaynin waa in lagula hadlo luqay fahmayaan oo lagula khitaabaysan khudbadu ka marnaan maxaa yeele khudbada qasdigaydu waa mawcidayo waano waay maanta o dhan haddaad aayaad iyo axaadiid akhriso mowduuc soo diyaarisay ummaddii ilaahay soo xaadiriy oo lagu waajibiyey aamusa la yidhi oo afka la xiray markaad soo kortona min awal ilaa aakhir waxaysan fahmin aad ku dul akhriso maxaa u faa'iidaysay aawa khudbadii qasdiga laga lahaa waxaa laga yaabaa caamadaasu inay yihahdaan maa sha allah khadiibku maanta waa fiicnaa muxuu ku fiicnaa carabi fiican uu ku hadlaya carabigan wax kama yaqaanaane dhagahii ka maqmaqleen cod lala qayliyey laakiin waxba kama fahmayaan maxaa laga hadlay hadii la yara waa laga mawduuca aqoon uu ku yihahdo kolley aayaad u akrinaya hadduu qur-aanka yaqaano markii aayad la sheegaa laga yaaba inuu isirahdo maanta aayaddaani waa qur-aankay ka mid tahay kaan qur-aan aqoonna waxa dhanba carabiga u yihi aayadii xadiidba carabigaasna ma fahmayo wamaa arsalnaa min rasuuli ilaa bilisaani qowmihi liyubayina lahum shaaficiyadu ayg waxay qabaan khudbada jimcaha waa inay carabi ahaato shardi rugni waay leeyihiin waa inay carabi tahay oo aan luqo kale lagu khudbayn laakiin qowlkaasi sawaab ma aha way cileeyeenoo waxay yidhahdeen qaarkood qaaraas qaar ayaa ka mid ah suaal su-aal soo arooriyey waxay yidhaahdeen haddaysan dadku khudbada fahmaynin famaa faa'iidatu lkhudba khudbada faa'iidadeedu maxay tahay marka waa su-aasha la isweydii lahaa soo maa dadku haddaysan carabi fahmayn famaa faa'idatu lkhudba waa ka jawaabeenoo waxay dhaheen faa'iidatu lkhudba waxa waaye in dadku fahmaan mowduuca guud ahaantii waxay yidhahdeen alcilmu bilmowduuc jumlatan maalan taqwa ka hadlaysa si guud inay u fahmaan in taqwa laga hadlayo si guud qofku inuu mawduuc u fahmo ma saamayn gaaray ku yeelanay haddii qof yidha maalan caawa qiyaamaha laga hadlaya muxaadaradu ku saabsan tahay ma qiyaamaha laga hadla la khushuucaya mase waxaa qofka saamayn ku yeelanayo waa aayaadka iyo axaadiidta iyo adilada lagu akrinayo waxaa saamaynta yeelanaya adilada waa idan kuma filna jawaabtooda jawaabta ay sheegeen kuma filna in la yidhaahdo alcilmu bilmawduuc jumlatan dadka marka luqay wax fahmi kara cala alaqal bacdi ka mid ah khudbada in dadka wax lagu fahmsiiyo kumana filna markii maxaa khudbada la dhammeeyo salaada laga baxo in la yidhaha waa la tacliiqina maxaa yeele inay ku dhagaystaan waajibba maaha tacliiqaaga waajib maaha tii waajibka ahayd fursaddeedan adaa looyey tii ilaahay waajibiye la yidhaha aamusaha bixina waa gudubtee midaan dambe tacliiqa ah waa aragteen dadku kaba hay boobaan qof walba hore usii baxaya waana xaq hadda hal saacaad haysatay halkii saacna waxaysan fahmayn inaad akhrinaysa kadib inaad tirahdaan haddal haliisii dhagaysto qasab maaha lidalika in dadka luqada ay fahmayaan wax lagu fahmsiiyo waa muhiim annagu ka dalabat ilcilmi halkan dabcan mu baahnin ay la tahay in mar walba in loola laqbeeyo loola fasiro inaan carabiga baranaabana laga rabaa laakiin dadka caamada ah ee aan carabi danaynayn oo cilmi aan ku dhex jirin ee maalinkaas jimcaha isku yimid haddii khudbada dersi looga dhigi lahaa dersi haddii looga dhigi lahaa ee maalin tawxiid lagala hadlo maalin salaad lagala hadlo bilisaanihimna lagula hadlo waa dersi ku filan waay waa dersi ku filan laakiin khudba diyaari carabiya caamaan waxba aqoonin ula tag maantao dhan ku dul akhri dabcan ajar waa leedahay ayaguna xuduurkooda ajar waa ku leeyihiin laakiin faaid xikmatu khudba waa dhaafta dadkaasi xikmadu khudbadu waa mucadi waxay culammadu dhammaantood isku waafaqsan yihiin almaqsuud min alkhudba inay tahay almawcida almaqsuud min alkhudba inay tahay almawcida mawcidadii ma dhacday haddaysan dadku fahmaynin hadda qof hadduu halkan soo fadhiisto ee ingiriis nagula hadlo dabcan qof qof yaqaan waa nagu jira laakiin badankeen ma naqaan ee maanta o dhan aayaad iyo axaadiis oo akhrinayo ooynaayo ilintiisaa laga yaaba in la yihahdo waa khushuucsan yahay laakiin muxuu ka hadlay annaguna annaga nama saameyn warkiisa wax saameyna naguma yeelan maxaa yeele wuxuu ka hadlaya maanan fahmin meeshaas waxaad moodaa in la iskaga dhego waa carabi nebigaa ku khudbay jira nebigu carab u ahaa calayh isalaatu wasalaam luqadiisa uu ku hadlaya midda kale tafsiirka soo lama fasirno yaa qur-aanka baa halkaan fasirayno afkeenaan ku sheegna ma carabiga ku dayno soo maaha waxaan u fasirayn inaan fahamno axaadiista waa fasirna luqadeen kumaanan deynin carabinimada xujo maaha in la yidhaahdo luqadi luqada carabiga maadaama lagu khudbay jiray weligeed ha lagu khudbay mawcidadu waa qasdiga khudbada dadka aayaad iyo axaadiiday fahmi kara inta loo soo qaato loo macneeyo biluqatihim way ka nafci badan tahay inaad warqado carabi kusoo qorato waxaa ka yaab badan khadiibka laftirkiisa waxaa laga yaabaa khudbadu akhra inuu saakoodo waana dhacdaa in badan kitaabu u tagaayaa khudbuu soo guurina asiga laftirkiisa ma fahamsana khudbada waxay ka hadlaysa ma yaqaan xoogaa sida wax loo akhriyu yaqaanaa carabigaasu akhrinaa keliya laakiin markuu khudbada ka baxo hadii la yihahdo mawduucaagii sharax ma fahamsana wuxuu le meelaan ka soo qoray marka waa musiiba khadiibkii wax ma fahamsana xaadiriintiina ma fahamsana waxin waa la akhriyay waana lagu kala tegay khudbadaasi aaday u faa'iida yartaha dadka in la baro marka oo la fahamsiiyo in luqadooda wax lagu fahamsiiyo arrintaasi waa muhiim waajibna ma ahan in khudbada carabi lagu akhriyo bal culamada qaar sida ibnu cuthaymiin oo kale wuxuu leeyahy waxaa laazima in luqadooda wax lagu fahamsiiyo alimaam ibnu baas asigana sidoo kale aayaddaanu soo daliishada wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi liyubayina lahum dadka daysan carabi aqoon wuxuu waa in luqadooda wax lagu fahamsiiyo maxaa yidha nebi walba waxaa luqada loola soo diraayay inay fahmaan waman dakhala walimaamu yakhtubu sallaa ragcatayni khafiifatayni uma yajlisu qofkii soo gala imaamkoo khudbaynaya sallaa ragcatayni khafiifatayni laba ragcoo fudfudud ayuu tukanaya uma yajlisu kadibna waa fadhiisanaya haddii imaamkoo khudbada ku jira aad timaado ma iska fadhiisane maya waxaad tukanaysaa taxiyat lmasjid kadib aad fadhiisane waxaa tusinaya haadataa waa cadda xadiidkii jaabir ninkii soo gala iska fadhiista nebigu waa kiciyey calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda istaag labada ragcato xadiidkaasna muxuu daliil u ahaa mas'alo kale oo ah taxiyat lmasjid culamada qaar waxay u daliishadeen taxiyat lmasjid inay waajib tahay maxaa yeele ninka fadhiista in loogama harin oo muuse dhihi nabig alay sla slam maadaama uu fadhiista iskama dhaafin wuxuu yidhi istaag tukan labadii ragco marka labadaas ragca ka tegi maysid uga tegi maysid khudbaa socota khudbada socota haddaad soo gasho labada ragcaad tukanaysaa laakiin waa fududaynaysaa labada ragco waa khafiifatayn ma ah laba ragcood ku dheeraanayso uma yejlisu kadibna waa fadhiisanaya hadduu fadhiistana wuxuu laazimaya inuu aamuso falaadka khudbada dhexdeeda lagu falaadayo waxay la mid tahay hadalkay la mid tahay man masa alxasaa faqad laqaa masalxasaa maxaa laga wadaa alxasaa waa qururaxa waa dhagaxda yaryarka qofkii taabta laqwiguu sameeyey baa muxuu u taabanayaa qofka lahwi waay cabad waay marka inaad mobile ku ciyaarto ama aad dhulka wax ka soo aruuriso qashin iyo wax la mida aad ku falaado ama saacad aad ku falaado waxaasoo dhan waxay wax u dhimayaan khudbada ajarkaad ka heli lahayd waa in farahaana aadan ka falaadin ficlan qowlan wa ficlan waa inaad hakato waayo oo khadiibka keliya aad dhegaysato gacmahaga aada laabato waxbaana aadan ku falaadin cidnana aadan la hadal haddaad munkar aragto ma ma- ma- ma inkiraysaa fi lkhudba ma inkiraysi maxaa yeelay haddii qofi markuu nebigu leeyahay idaa qaala axadukum lisaaxibihi ansid inaad qof hadlaaya aada aamus tiraahdo soo inkaarulmunkar ma ah haddana maca daalika asaa la yidhi laqwiguu sameeyey hadduu sidaa yidhaahdo waa inaad aamusto waxaad inkiri lahayd dib aa u dhiganaysaa والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين